wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare oo ay weheliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo tuulada beeraha sheekh oyaaye ka dahafuray mashruuca waraabka soolarka cadceedda ku shaqeeya mashruucan ayaana loogu talagalay in saro loogu qaado wax soo saarka beeraha gobolka shabeellaha dhexe laguna dhiirigeliyo beeraleyda wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda uu beeraleyda u leeyahay mashruuca soolarka cadceedda ku shaqeeya isagoo oo ku booriyey inay ka faa'iideystaan barnaamijkan maanta waxaan ku sugannahay tuulada sheekh ooyaaye waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galno furitaankii iyo daafurkii mashruucan a c f ay halkan ka fulisay kaasoo ah mashruuc system lagu waraabayo soolarada maxaa yeelay markii hore wuxuu ahaa matoor shidaal lagu shubaayo ayaa lagu waraabi jiray waxaa farxada marka in hadda aan loo gudbay in lagu waraabo sidaa arkaysaan soolarkaas ayaa matoorkan arkaysaan dhaqaajiyo dadkuna ku waraabaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahadceliyo midooda yurub oo arintaani dhaqaale ku bixiyey oo naga garab istaagay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hay-adda iyo iyo midooda yurub waa mahadsantihiin sida aad noo garab istaagteen beeraleyda aad mar kasta garab nagu siisaan sidii loo horumarin lahaa waxaan leeyahay marka gudoomiyaha tuulada iyo gudoomiyaha iskaashatada waxaan kula dardaarmayaa qalabkan la siiyey inay xanaanaystaan gudoomiyaha barakacyaasha sheekh ooyaaye oo ka socday beeraleyda yaryar sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye iyo sheekh cabdi sheekh saabir oo ah gudoomiyaha iskaashatada sheekh ooyaaye ayaa ka mahad celiyey soolarka cadceedda waraabka ee lagu taageerayo beeraleyda ilaahan ku mahadinaynaa oo marka yacni nagu galadaystay soolarkan oo marka qoraxda marka yacni oo nagu waraabinayo beerahayna asal marka matoor aa marka ku waraabi jirnay matoorkaasoo shidaal ku shubanaysid oo ninkii lahayn lacag kaa raba oo labadaas culeesa marka oo xumbaarsanay hadda ilaahay waxaan ku mahadinaynahay in oo marka yacni soodar nala siiyey oo cadceedda noogu shaqaynayo lacag la-aan ah gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adda i c f iyo kuwii kaleo marka garbaheeda ahaay waxaan kalaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha wasiir ku-xigeenka oo marka nala jira maanta iyo maxaailahan sheekh agaasima isku dugaha oo wasaaradda beeraha waxaan u mahad celinaa ilaah u mahad celinaa marka labaadna marka waxaan u mahad celinaa wasaaradda beeraha iyo hay-adda marka marka macnaha oo marka maxaailahan oo a c f wardi r c wixii markaas marka oo garab ku ah oo arrintan marka kaalinka qaati soolarka cadceedda ayaa yareynaya beeraleyda dhibaatadii ay ku qabi jireen matoorada jangafayga loo yaqaano kaasi oo cabi jiray shidaal aada u fara badan